habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee voice of america oo idinkaga imanaysa washington waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban
waa fiidnimo axada oo lix iyo toban ay tahay bisha maarj sannadka labada kun iyo afar iyo tobanka idaacaddaeeda fiidnimona wadajir halkan waxaa uga daadahayn doona haaruun macruuf iyo anigoo ah sahra cabdi
magaca madaxweynaha iyo magacayga iyo magaca xukuumadda waxaan ummadda soomaaliyeed dhammaanteed meel kastoo ay ku nool yihiin dal iyo dibadba waxaan uga tacsiyeynayaa geeridii ku timid marxuumkii hadda aynu aasnay ee magaca weyn iyo sharafta weyn ku lahaa ummadda soomaaliyeed maxamed sulaymaan shubeec
ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed oo ka hadlaya aas qaran oo maanta muqdisho loogu sameeyey allah u naxariistee maxamed sulaymaan tubeec warbixin ayaannu idinka haynaa anoo maqan sidaan idin martiyey niman i aanaystay ad ha odhan allah igu ogow aabbahood ma hayo adli durugsan yay iigu iman inaad asteexowday anigaan ogayn dhuuniyay igaga eed sheegan waa qoraaga soomaaliyeed axmed faarax cali idaaja oo inoo haya qayb kale oo ka mida barnaamijkii hiddaha iyo dhaqanka goordhow ayaadna dhegaysan doontaan qodobada kalena dhegaystayaal waxaa ka mid a barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale marka horese warkii dunida saraakiisha dalka nigeria ayaa sheegay in debla hubaysan ay dileen in ka badan boqol qof weeraro ka dhacay saddex tuulo oo ku yaala gobolka bartamaha ee kaduna oo ah degaan ay inta badan ka dhacaan marin murannada la xiriira dhulka diimaha iyo qowmiyadaha booliiska ayaa xaqiijiyay weerar ay geysteen ilaa afartan qof oo xoololey ah kana soo jeeda qabiilka fulani oo ku hubaysan qoryo iyo faashash weerarkaasi oo ka dhacay gelinkii dambe ee shalay iyo sabtidii tuulooyinka agwaan sankawiya agwangata iyo jenshi xildhibaano ka soo jeeda gobolka kaduna ayaa sheegay in qaar ka mida dadka dhibanayaasha ah la toogtay kadibna lagu korgubay guryahooda halka kuwo kalena faashash lagu dilay
saraakiisha difaaca ee kuuriyada koonfureed ayaa waxa ay sheegeen in kuuriyada waqooyi ay tijaabisay siddeed iyo toban gantaal oo ah kuwa ridada dhexe oo lagu ganay badda tallaabadii ugu dambeysay ee tijaabooyin taxane ah oo ay cambaareeyeen xukuumadaha siyol iyo washington wakaaladda wararka ee kuuriyada koonfureed ee yonhab ayaa waxa ay soo xigatay sarkaal waddankaasi ah oo sheegay in tijaabadaasi la tijaabiyey gelinkii dambe ee axadda galabta gantaalkaasi oo laga soo riday gacanka kuuriya ilaa iyo toddobaatan kilomitirna kor kormaray badda jabaan cunaqabateynta ay qaramada midoobe saartay waddankaasi kuuriyada waqooyi ayaa waxa uu mamnuucayaa in dalkaasi uu tijaabiyo gantaalada noocan oo kale ah oo inta badan ay iska dhiga tirto dowladdaasi codayn ayaa ka socota gobolka krimiya taasoo afti loogu qaadaya in bal gobolkaasi uu ka go'o ukrain oo ku biiro ruushka iyo in kale codaynta ayaa imanaysa maalin kadib markii dowladda ruushka codka diidmada qayaxan ay isku hortaagtay qaraar ka soo baxayay golaha ammaanka ee qaramada midoobey oo ku boorin lahaa in wadamada aanay aqoonsanin go'aamada ka soo baxa aftida la qaadayo kaasoo aada loo saadaalinayo inuu noqdo kuna soo dhammaado in gobolku ku biiro dalka ruushka ruushka ayaa ah xubinta keliya ee ka hor timid qaraarka shalay ee golaha ammaanka saddex iyo toban waddan oo kale ayaa u codeeya halka shiinuhu isaga aamusay isagoo sheegay in qaraarku uu horseedi doono iskahorimaad iyo jahawareer qaraarka ayaa shaaca ka qaadi lahaa madax bannaanida dalka ukrain oo aanay aftiduna sharci ahayn danjiraha ruushka vitali jurkin ayaa sheegay in qaraarku uu ka hor imaanayay hanaanka sharciga ee caalamiga neto ayaa waxa ay sheegeen in dhowr ka mida bogogeeda internetka la weeraray wax u muuqda ayay tiro horumarkii ka socday dhinaca internetka hawada sare arrinkaasoo la filaya inuu xiriir la leeyahay qalalaasaha ka jira gobolka karemiya ee dalkaasi ukrain haweenay u hadasha isbahaysiga milatariga ayaa waxa ay sheegtay in weerarkan uusan wax saameyna ku yeelan doonin howlgalladii xulufada ay wadeen neto ma aysan carabaabin cidda ka dambeysa weerarka loo geysta boggeeda internetka laakiinse koox isku cooda cyber bercot ayaa waxa ay sheegtay in tallaabadani ay qaadeen islamarkaana ay yihiin wadaniyiin u dhashay ukrain oo ka dhiidhiyey waxay u arkaan sida ay yidhaahdeen faragelin neto ee ku wado waddankooda gobolkan ay ciidamada ruushka qabsadeen oo inta badan dadkiisu ay ku hadlaan luuqadda ruushka ayaa waxaa ka socda afti loo qaaday maanta oo axada in dalkaasi ukraine waa in gobolkaasi kremiya uu ku biiro dalweynaha ruushka iyo in kale tallaabadaasi waxaa ka horyimid dalalka ku bahoobay neto waxayna ugu yeereen faragelin iyadu lagu waxyeeleynayo madax bannaanida ukraine halkaad naga dhegaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o edaoo idinkaga imaanaysa magaalada washington siyaasiyiin ka dambeeyey mid ka mid a shirarka iska soo horjeeda ee maamul goboleedka lagu sameynayo gobolada koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in shirkoodii uu galay heer gebagaba ah mukhtaar maxamed catooshe wariyahayaga magaalada baydhabo ayaa warbixintan nooga soo diray halkaasi ergooyinka ka qaybgalaya shirka saddexda gobol ee koonfur galbeed waxay shaaciyeen in heer gabagaba uu marayo shirka maamul samaynta saddexda gobol nuur sheekh xuseen cadow nuur madaxey oo ah guddoomiye ku-xigeenka shirka ka socda bakiin ayaa sheegay shirka inuu u gudbay wejiga saddexaad ayna bilaabatay qabashada araajida xubnaha u sharaxan xilka madaxweynaha shirkaan wuxuu kasoo bilaawday badhanari gadaalas kasoo bilaawday ilaa waxaa isjoogaa doorasho dhowaana doorashaa gelina ilay hadduu yidhaahdo saddexdayna gobol shabeellada hoose baa-iyo bakool wadhiseenna ilaahi hadduu yidhaahdo waana waana hirgalay waana la dhisaa xildhibaan mustafa mukhtaar gudow oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee shirka bakiin goobjooga ka ah ayaa xusay baydhabo haatan inuu ka socdo hal shir kaasi oo lagu dhisayo saddex gobol arrimahan hadda inta ka socdo annaga aan markhaati ka nahay shirkan si wanaagsan buu ku socdaa xalay waxaan arkaya dad xildhibaano oo ka hadlaayay laba shiroo isku biirtay ma aha arrintaas arrin jirto xildhibaanadu waa in ay runta ka sheegaan inay ayagu dadka wereeriyaan maaha meeshaas shir lix gobol lagu qabanqaabinayo ayaa ka socon jiray shirkii asaga ahaa waa gebagaboobay waa fashilmay xildhibaan mustafa mukhtaar guudow ayaa dhinaca kale dowladda federaalka iyo beesha caalamka baaq u jeediyey dowladda waxaan ka codsanaynaa aan usoo jeedinaynaa baaq baaqaasoo ah inay soo diyaariso ciddii wakiil uga noqon lahayd inay shirkan ka soo qayb gasho annagu international communitiga waxaan leenahay waxbaan samaysanaye kaale ee nala arka markhaati noo ahaada sidoo kale xarunta a d c waxaa maanta shir jaraa'id ku qabtay xubno uu ka mid yahay madoowe nuunow oo dhowaan halkaasi loogu doortay inuu yahay madaxweynaha koonfur galbeed ee lixda gobol madoowe nuunow ayaa ku baaqay in la taageero dowladda koonfur galbeed ee lixda gobol maybaa codsan jeediyaane shacabweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya meelkaas usurooga ogtin dowladun haddii la dhisi meel eber ayaa ka bilaawtay hoola xarun dawladeed maqobta koraasi miisas maqobta dowladun curdunka ee hadda la tallaalay in isan biyo ku shubtaan inta toosidan in dhaqaalo un hurtaan in ma aragna taageero un hurtaan in aragna maylaarhausa maalgeliidaan yaasiin ka codsadaan maalmahaas oodan may ka dhawaaqi dooneen golaha wasiirada maalinta berito ayaa la filayaa in baydhabo ay soo gaaraan xubno isugu jira siyaasiyiin xildhibaano iyo diblomaasiyiin kale kuwaasi oo ka qaybgalaya doorashada maamulka saddexda gobol ammaanka goobta uu shirka ka socda bakiin ayaa si weyn loo adkeeyey waxaana halkaasi la keenay ciidamo fara badan kuwaasi oo ka qayb qaadanaya sugidda amniga mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
dowladda soomaaliya ayaa maanta aas qaran magaalada muqdisho ugu samaysay fanaankii caanka allah u naxariistay maxamed suleymaan tubec oo toddobaadkii hore ku geeriyooday magaalada ravensberg ee dalka jarmalka allah u naxariistay maxamed suleymaan tubec waxaa lagu duugay qabuuraha dugsiga sare ee booliska sahre cabdi axmed ayaa warbixinta noo haysa
naxashka allaha u naxariistay maxamed suleymaan tubec waxaa siday diyaaradda turkish airways oo kasoo qaaday magaalada istanbul ee dalka turkiga kadib markii meydkiisa horey looga soo duuliyey magaalada ravensberg ee dalkaasi jarmalka oo uu ku geeriyooday maalinkii talaadadii ciidamada baamboyda qaranka ayaa si buuxda u maamuusay meydka maxamed suleymaan tubec markii laga soo dejiyey diyaaraddii siday intaasi kadib waxaa meydka loo qaaday xabaalaha dugsiga sare ee booliiska ee magaalada muqdisho halkaasoo lagu aasay ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya cabdiweli sheekh axmed maxamed ayaa soomaalida uga tacsiyeeyey geeridii ku timid fanaanka maxamed soleebaan tubeec oo si weyn loogu naaneysi jiray boqorka codka ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed maxamed ayaa waxa uu halkaasi ka sheegay in soomaalida aysan iloobi doonin dadka dalkooda waxtara kulankan maaska ah ee soomaalidoo dhan isugu timid wuxuu tilmaan u yahay sida qofka soomaaliya dalkiisa u halgama aan loo ilaabayn oo loo ixtiraami doono oo loo xushmayn doono waxaan horgeyn doonnaa golaha wasiirrada deg deg shirkiisa ugu horreeya maamuuskii loo samayn lahaa maxamed suleymaan go'aanka ka soo baxana waa ummadda soomaaliyeed way maqli doonta haddii alla waa mahadsantihiin waxaa kale oo aaska iyana ka qayb galay madax kale oo ka tirsan dowladda soomaaliya iyo fanaaniin ay soo wada shaqeeyeen allaha u naxariistay maxamed soleebaan tubeec fanaanada hibe maxamed gudoon hibe nuura ayaa iyaduna halkaasi ka hadashay ilaahay naxariistii janno allaha ka waraabiye maxamed soleebaan sida loogu qiirooday sida loogu soo ururay sida loogu duceeyey shanta soomaaliyeed meelay ku nooshahaybaa ducada allaha u aqbalo dowladda soomaaliyeedna waxaan uga mahad celinaynaa sida geesinimada ah waddankoo dagaal ku jira ay u aaseen ayaan uga mahad celinaynaa shacbiga soomaalidana ducaday wada duceeyeen baan uga mahad celinaynaa isagana naxariistii janna allaha ka waraabiyo qabrigiisa allah u nuuriyo nebigiisa allah ku xidhiidhiyo kitaabkiisa midigta allah ka siiyo ugu dambayntii waxaa isna goobta aaska tix sagootina ka mariyey abwaan cabdulaahi faarax warsame lagjar bulshadayda gacalkaay boqorkii codkaa go'ay geeridu xaq weeye godka naanta lagu riday galabtii la joogaba kolba ruux galbado oo haddii gabowgu daayana geeri aanay dayseen ayay ajashu goysaa naftu ay ka guurtaa gebilkana madow iyo maydgegan ka yeeshaa waa xaalad guudoo rabbi nagu gareeyo dunidaba gunteedaba kolay geeda baxay tahay nafle kuma gabbanayee qofba goortii buu tegi
aaskii allah u naxariistee fanaankii maxamed suleymaan tubec waxaa inoo soo jeedinaysay sahra cabdi axmed halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee voice of america washington
dadka degan gobolka kremiya ah ee ka tirsan dalka ukrein ayaa maanta u codeynaya afti ku baaqaysa in gobolka kremiya uu ku biiro dalka ruushka dadka la socda siyaasadda gobolkaasi ayaa waxa ay saadaalinayaan in aqlabiyadda dadku ay u codayn doonaan inay ku biiraan ruushka haddaba caashe ibraahim aadan ayaa alberto canada waxa ay kula xiriirtay xasan aadan xeesow waa hoosow oo ku takhasusay dhaqaalaha si dhowna ula socda qalalaasaha waddankaasi
arrintan waxay daba socotaa rabshadihii ka dhacay dalka ukraine iyo iyo mataqaanaa kacaankii ka dhacay dadka dadka degan mataqaanaa gobolkaas cremiana waa dad ka duwan dadka ukraine degan intooda badan waa dad ku hadla afka ruushiyaanka oo badankooda dad ruushiyaan u dhashay ah laakiin maadaama shacab kale ay ku nool yihiin laakiin shacabkaasi waa dad tirayar oo minority ah codeynta dhacaysa maanta waxay u badan tahay inay dadkaasi raaci doonaan mataqaanaa arrinta ah inay ku biiri doonaan dalka ruushka taasna waxaa mataqaanaa daliil u ah in bishan gudaheeda tobankeedii baarlamaankooda mataqaanaa baarlamaanka goboleedka ay leeyihiin cremia uu u codeeyey arrintan marka waxay u badnaan doontaa inay mataqaanaa ruushka ku biiraan inkastoo ay jiraan dad arrintaasi aad aan u danaynin oo degan isla dalkaas oo ka mid ah shacabkaas degan gobolkaas cremia shacabkaasaad carabka ku dhufatay xasanoo waxaaba ka mida wararka nagu soo gaarayaan sidoo kale in ay degan yihiin dad turkisha oo degaankaasi cremia uu horay mar uga talin jiray waddanka turkiga oo dad turkishana ay joogaan taas ma laga yaabaa in ay waxoogaa ciriiri geliso go-aankan laga yaabo in dadka reer cremia ay ugu codeeyaan inay ku biiraan ruushka waa laga tira badan yahay tira badnaan waa laga tira badan yahay dadkaasi waxaa la yidhahdaa tatar waxay ka dambeeyaan mataqaanaa dadkii shacabkii turkiga ah oo meeshaasi xukumi jiray wixii ka horeeyey kun toddoba boqol sideetan iyo saddexdii xilligaas oo mataqaanaa imberatooriyadii cuhmaaniyiinta laga saaray meesha dadkaas inkastoo mataqaanaa joseph sterlin kun sagaal boqol afartameeyadii xilligii dagaalkii labaad ee adduunka uu socday uu ka saaray gobolkaas uu mataqaanaa wadamo kale u tarxiilay oo aada dhibaatooyin fara badan ugu geystay haddana intooda badan qaar ka mida way soo noqdeen hadda dadka gobolkaasi ku nool ee u dhashay tataarka waxay dhan yihiin saddex boqol oo kun oo qof marka waxayna bulshada ka yihiin boqol kiiba laba iyo toban marka saameyn mataqaanaa dhanka codka ah maaha laakiin saameyn dhanka taariikhday leeyihiin dowladda turkiga iyo mataqaanaa iyo dowladda ruushkana waxaa la yidhahdaa labada quwadood ee saaran black seaga ama badda madow marka dowladda turkiga waxay isku dayday arrintan inay mataqaana ay farageliso ayadoo ay ugu wacan tahay in mataqaanaa dalka turkiga ay ku nool yihiin shan shan milyan oo shacabkaas tataarka la yidhaahdo oo mataqaanaa gobolkaas kasoo jeeda haddana isla dalka turkiga ay ku leeyihiin saameyn fara badan dhanka siyaasadda iyo ganacsiga laakiin dowladda turkiga arrintan toos uma faragelin karto oo arrimo ganacsi baa kala dhexeeya mataqaana iyo dhaqaale dowladda raashiyaanka tusaale ahaan dowladda turkiga hadda dhismihii sooji cayaarihii lacag ku dhow sideed boqol iyo afartan milyan oo dollar bay mataqaanaa qandaraasyo ah la siiyey ganacsi waxaa ka dhexeeya sanadkiiba afartan bilyan oo dollar ah marka dowladda turkiga arrintan way ka hadli lahayd laakiin arrimahaas dhaqaalo dartooda hadda ma faragelin doonto waa gartay marka bal waxaad ka warantaa haddii marka codayntu ay dhacdo oo loo codeeyaba aan kasoo qaadno in kremia ay ku biirto wadanka ruushka reer galbeedka maxay uga dhigan tahay sida maraykanka oo kale dowladda ruushka quwadii sofiyeedka sagaashameeyadii bilowgeedii bay adduunka ka zuushay oo wax saameyn ma lahayn laakiin hadda dowladda tur dowladda mataqaanaa ruushka waxay isku dayeysay inay soo soo celiso saameyntii ay adduunka ku lahayd haddana waxay ku jirtay qorshe ah inay sameyso urur la yidhaahdo euro asian oo ayada iyo wadamadii hore ee sofiyeetka ka tirsanaa sida kazakhstan iyo mataqaanaa belarusia iyo ukraine iyo ay kasii mid noqdaan marka waxay u dhigantaa in mataqaanaa dowladda ruushka ay kusoo noqotay inay door weyn ka ciyaarto arrimaha mataqaanaa siyaasadda ee adduunka ee oo mataqaanaa muddo labaatan sano dowladda maraykanka ay u madax banaaneyd haddana sida muuqata dowladda mataqaanaa maraykanka ah cunaqabateyn way saari kartaa dowladda ruushka laakiin waa cunaqabateyn keli ah oo ma marsiin karto golaha ammaanka sababtoo ah waxaa saameyn ku leh oo cod ku leh mataqaanaa golaha ammaanka dowladda ruushka oo veto isticmaashay marka maraykanka waxay uga dhigan tahay in dowladii mataqaanaa ruushka oo awalba arrimaha gobolada gobolka mataqaanaa bariga dhexe sida suuriya iyo dowlado kale sida masar ay saameyntooda sii kordhaysay haddana mataqaanaa in hadday kremia arrintan ay ka dhacdo ay u codeeyaan inay ka mid noqdaan dalka ruushka quwadii ruushka inay banaanka soo baxaysa ay uga dhigan tahay tusaale ahaan codka vitogu shalay isticmaalay wadanka ruushka uu ku horjoogsaday qaraarkii la rabay in lagu horjoogsado codeynta in ay kaba dhacdo kremia laakiin reer galbeedka sida aad sheegtay cunaqabateyn yaa u bannaan iyo waxyaaba noocaas oo kale ah marka taas ma laga yaabaa in ruushka ay cadaadis ku saarto in uu balxogaa yaraha kiyo tallaabooyinkiisaan ay kow ka tahay kremia dowladda mataqaanaa ruushka hadda ayada horseed umaha inay dagaal gasho arrinta mataqaanaa ay ruushku ay diidan yihiin waxaa ka mid ah in mataqaanaa dowladda ukraine oo ayada deris la ah oo mar horena ka mid ahaan jirtay midoogii soviet inay mataqaanaa ka mid noqoto xayndaabka mataqaanaa dowladaha reer galbeedka ay leeyihiin marka dowladda ruushka way u dulqaadan kartaa wadamo ka fog fog laakiin wadan ayada sohodin la ah oo shacab ayada ka mida ay degan yihiin inay dowladaha reer galbeedka ay saameyn military ku yeeshaan aad bay mataqaana ugu aragtaa inay halis ku tahay tusaale ahaan caasha magaalo ku taal mataqaanaa gobolkan kremia oo la yidhaahdo safanistol magaaladaas waxaa ku yaala saldhig weyn oo ay leedahay dowladda ruushka oo dowladda ukraine ka kiraysatay hadda haddii mataqaanaa dowladda ruushka ay ogolaato inay reer galbeedka meeshaas saameyn ku yeeshaan macnuhu wuxuu noqon karaa in dowladda ruushka dhan military ahaan loo wiiqi karo xitaa hadday meesha reer galbeedka ay soo galaan marka arrintaas baa ugu weyn oo hadda ruush xiis xiiso uma qabo inuu dagaal la galo mataqaanaa reer galbeedka xasan aadan hoosow oo ku takhasusay dhaqaalaha joogana alberta kanada ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ayuu caashe ibraahim ugu warramayay haatana dhegaystayaal waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waa kan maxamed colaad xasan oo nala socodsiiya
lanti waxaanoo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan sidii aad idaacaddaheenna toddobaadkan ku maqlayseen ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya ayaa howlgallo milatari oo baaxad leh oo ay kaga hor jeedaan al-shabaab ka bilaabay qaybo ka mida gobollada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ciidamada huwanta ayaa qabsaday magaalooyin dhowr ah oo ay ku jiraan magaalooyinka rabdhuure xudur iyo waajid oo bakoola iyo magaalada buurdhuubo ee gobolka gedo waxaa kaloo ciidamadu ay al-shabaab ka saareen dhowaan magaalada buulo barde oo ah magaalada labaad ee ugu weyn gobolka hiiraan muddana saldhig u ahayd al-shabaab ciidamada dalka jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka amisom ee loo yaqaan heel walaal ayaa duulaankaasi qayb ka ahaa gudahana u galay buulo barde haddaba howlgalka ciidamada amisom ee gobolladaasi ayaan ku eegaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha oo ay marti ku yihiin jenaraal cusmaan nuur subagle oo ah baanduulaha ciidamada amisom iyo korneyl cusmaan dubbad roobleh oo ah taliyaha ciidamada jabuuti ee amisom labadooduba waxay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha kaga qayb qaadanayaan iyagoo ku jira qadka teleefanka satellite-ka ee magaalada buula burde inta uu barnaamijka socdana waxaa su-aala ku weydiin doona qaar ka mida dhegaystayaasheenna jenaraal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kayfa aad baa loo wanaagsan yahay jenaraal bal waxaad nooga warantaan howlgalkan aad ka wadaan gobolka hiiraan ciidamada amisom bal marka ugu horeysa sawir ka sii dadweynaha ku dhegaysanaya ee idaacadda kaala kaa dhegaysanaya
sawirka guud si ay ula socdaan waxaa la kordhiyey ciidamada amisom ayaa tiradoodii guud kor loo qaaday waxaa la gaadhsiiyey ilaa labiyo labaatan kun kadib sida security councilka ayaa goostay qaraarkaas kadibna waxaa amar lagu soo bixiyey oo african unionka la soo siiyey inaad si dhaqso ah soomaaliya looga xoreeyo kooxahani nabaddiidka ahe ee extremistia la magac baxay al-shabaab bishii january bilowgeedii ayaa waxaa la goostay fikrad guud oo odhanaysa inaad roobabku intayna gelin abriil inaad laga dhameeyo al-shabaab laga xoreeyo magaalooyinka waaweyn ee sida hiiraan garaawe iyo maxaas kolka ciidanka jabuuti ee amisom waxay amar ku qabaan inay hiiraan oo dhan ay ka xoreeyaan al-shabaab magaaladii ugu weyneyd ee hiiraan gacanta ku jirtay ee laga soo maleegi jiray qaraxyada waxaa la yidhaha waawaa boolo burte kolka boolo burte ayaa laga qabay boolo burte waxay tahay waa meel istraatijiya oo isku xidha koonfurta iyo iyo waqooyiga webi baa mara waxay leedahay buunto ayay leedahay buuntadaasay gacanta lagu dhigay kadibna raggii sidaasay u kala ku-een waxaa noo hadhay magaalo ka magaalooyinka kale jalalakti iyo maxaas iyo magaalooyin kale oo ayaa hadhay taasina sida ugu dhaqta badan baa laga qorayn doonaa insha allah ciidamadiinan amisom ee qabsaday magaalada buulo burdood ii sheegtay maxay kala kulmeen magaalada markii ay galeen magaalada ma qabtinna waan xoreynay waanan ka ummadiina wa way way waxay iminka dareemaysaa naaco xornimo waa dabcan dee ninkaasi waan la kulanay waxoogaa iska caabin yar ayaan la kulanay dhowr baabuur oo ticnika ah qaar laga dhaawacay iyo qaar iyo kuway la baxsadeenba way jiraan kadibna dee labada geesood bay u kala yaaceen intaasaan kala kulanay wax iska caabina waxay ayay soo qaadeen ad weerar weerar wixii ay u malaynaya inay inay afarta garjabo ay kasoo qaadeen se yeeshee saaro weyn baa ka gaadhay halkaas dhowri koon way ka dhimatay dhaawac badanna wuu kasoo gaadhay baabuurna way kaga tignikana way kaga way kaga guday waxaan rabaa inaan korneelka weydiiyo su-aal kale korneelka hadduu ka ag dhow yahay waxaan rabaa inaan su-aal isna weydiiyo cusmaan dubad ood i maqlaysaa waa si wanaagsan waa ku maqlaya waxaan maqalnay markii ciidamada jabuuti ay galeen sidaad halka u dhigteen ay xoreeyeen magaalada buula burde in ciidamada jabuuti oo qura ay galeen gudaha oo ciidamadii ethoobiya ee qaybta ka ah amisomna ay dibadda magaalada joogaan oo aanay gudaha u gelin magaalada arrintaa iyo siday ku dhacday bal haddaad faahfaahin ka bixin karto walaalkii waad mahadsan tahay howlgalkani aan ugu magac darnay hiil walaal waxaa qaaday oo keliya ciidamada amisom oo kuwa hiil walaal ah ee jabuuti iyo ciidamada qaranka soomaaliyeed halkaas waxaad ka fahmaysaa eh, yani kamid maaha howlgalkani oo lama ayna socon ciidamada walaalahayo ama saaxiibadayo ee aad sheegtay marka eh, howlgalkani labadaa ciidan ayuu ku koobnaa Eh, magaaladana waxa weeye annaga howlgaladayadu annaga iyo ciidanka qaranka soomaaliyeed sideedaba waan wada howlgalnaa waanan wada soconnaa magaaladana waan wada galnay haddana waan wada joognaa oo meelaha ka joognaayey waa meelo aan u dhannahay ma garan aa- aad baan kuu gartay waxaan rabaa dhegayste ku jira qadka eh, inaan soo geliyo oo su-aal qaba Eh, dhegaysta ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso magacayga eh, waa aadan xasan cabdiraxmaan waxaan kasoo hadlayaa manchester bal intaana su-aashayda horta u gudbin aragti yar inaan ku darsadaan jeclahay haddii ay u fursadu jirto Ah, aad baad u mahadsan tahay waad waad geli kartaa waxaa barnaamijka marti ku haddaan ku xusuusiyo korneel cusmaan dubad oo ah taliyaha ciidamada een, jabuuti ee qeybta ka ah amisom ee gobolka hiiraan ku sugan Eh, waxaa kaloo een, barnaamijka marti ku ah oo fadhiya generaal cusmaan subagle oo isna ah baanduulaha guud ee ciidamada amisom waa si fiican baa u gartay horta eh, maalmahan dagaalaha ka socda gobolka hiiraan eh, annaguna waxaanu nahay horta dadkii soomaalida ahaa ee dalkan iska lahaa waanu ka warqabnaa intii xigaalaa joogta wararku waanu helnaa waanu la xiriirnaa dadkii En, markii ay buulo berde galeen eh, ciidamada amison waxay u tageen guryihii oo haawanaya marka eh, de ciidamadu ma waxay xoreeyeen siduu hadalka u dhigay corneelku ama jananku ma waxay xoreeyeen guryaha mase dadkii waayo dadkii way isaga baxeen magaaladii way ka qaxeen marka dadkaa la qaxinayaa mase waxaa la- eh, la rabaa in nabadgelyo loo abuuro mida kale maalin walba meeshay galaan ciidamada eh, soomaalida eh, jabuuti iyo ethiopia kenya iyo kuwa kaloo la socda dadka ayaa dhibaatadu gaartaa shacabka xoogaga al-shabaab xeelad ama noocay doonaan ha uga baxaan meesha wax kuma gaaraan dagaalku wuu iska socdaa askartii amisom laftooda ayaa waxay oranayaan oo warbaahinta ku qorayaan ma doonayna in soomaaliya nabadgelyo ka dhacdo ee shabaab laga saaro waxaanu doonaynaa inay mushaaraadka naga faraha badan ay sii socdaan marka waa mashruuc waxaa noo muuqda ee la doonayo in dee dalku markuu baabaanayo shisheeye qaataa su-aashiida ugu dambeysa waxa weeye haddaan su-aal kusoo furo jabuuti ciidamada eh, amisom baa jeedaya banduulaha ugu yahay ma waxay u joogaan in ay dadka nabadgelyo u keenaan mase inay colaad geliyaan ma masan dhegeystahaasi aragtidiisa een, korneelkan ku horeynayaa mar haddii ciidamada jabuuti eh, su-aal laga weydiiyey way waad mahadsan tahay eh, waxa weeye walaalkay eh, waxaanan damacsanahay bal inaan su-aashaada aan ka jawaabo Eh, runtii waxa weeye horta anu amison eh, waxa weeye afhayeenuma ihi eh, laakiinse waxaan eh, keliya oon rabaa inaan ka jawaabo magaalada puula burde iyo qabashadeedii iyo waxaan kala kulannay Eh, runtii waxa weeye wax khilaafsan hadalka ninka walaalkayga ayaan kala kulannay magaalada boole burde shacabkaygii waa joogaa runtii gacmahana waa noo ruuxaya ninkii eh, shalay toole joogay markii guddoomiyuhu la hadlayay dadweynaha dee waa fiirin karaa eh, warbaahinta runtii inay soo inay soo saartayna waan jecelahay marka waxa weeye runtii dadka cidda qaxinaysahay maaha waxay la tahay aniga ciidamada qaranka soomaaliyeed iyo kuwa jabuuti waxa weeye annagu taakulayn baan ummadda ula soconnaa amni baan ula soconnaa nimanka de waxa weeye amni darrada iyo khalkhalka iyo burburka magaalada boole burda runtii qashin baad moodaa waxa weeye xitaa xadaara hadday leeyihiin dadkani iyo ummaddani waxuun ay ka naxayaan xataa nadaafadda ayay ka shaqaynahay wax kale hadday qaban waayaan laakiinse guryo qashina qarax lagu diyaarinayo oo miino iyo marka runtii waxa weeye wax khilaafsan walaalkay anu aragtidiisaas aadaan ula yaabanahay wallah waxa weeye maxay maxay aragtidiisaasi dhaxal siinaysaa ummadda soomaaliyeed runtii ma- oonan ahayn halaag iyo in ummadda waxa weeye miyaa layska dhaafaa ummaddaas ku haysa dadkaas dhibtaas iyo iyo waxa weeye eh, eh, cabsidaas iyo argagaxaas ma aha caqli maaha sidaas iyo ummaddani waxay u baahan tahay ummadda soomaaliyeed inay runtii ay iska xorayso caqliyadda sidan ah ee takhallufka ah inay iska xoraysaa loo baahan yahay ma aha wax lagu dayn karo ummaddani eh, runtii marka anu waxaan qabaa eh, ummaddu maanta shalayto iyo maanta boolibuda isku mid maaha yani waxa weeye haddaan saaminayna weye ummaddu maanta wallahi naacow bay dareemaysaa xorriyad bay dareemaysaa ka baxay eed sheegaysid hadduu baxay maanta waxaad arkaysaa iyagoo magaaladiisa ugu soo socda marka magaalada nimanka ka bixinaya annaga maaha kuwa le murtadiina soo socota ee walaalahooda soo socda kale murtadiin murtadiin baa soo socota kuwaasaa ka qaxinaya dadka meesha oo u diidan guryahooga inay fadhiyaan eh, ay ku helaan amni iyo naxariis ay ku ay ku mogsoon tahay ku shitaan ganacsigooga hudheeladooda iyo dukaanadooda xina kale waxa weeye kuwa eh, u diidayay deganaanshaha waa kuwaas weeye runtii annaga maaha waad la socotaa beled weyne markaan imanay sidayd iyo maanta siday tahay waana la arki doonaa insha allah waqti dhow magaalada boole burde yani isbedelka ku dhacay insha allah biidn illah waan raja- waan- waan- waan la arki doonaa insha allah galabtaba kubadaa la ciyaari aa- aad baad umahadsan tahay eh, cornele Eh, aadam aad baad umahadsan tahay Eh, waxaan rabaa dhegaysto kale qadkeenaan soo geliya dhegaysta ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso waa axmed xaajiye oo jeena kaasoo wacay wey kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaysta waxaana marti ku ah korneel cusmaan dubad iyo generaal subagle oo kale ah eh, korneelka ciidamada jabuuti ee amisom qeybta ka haysta iyo eh, generaalka oo isna eh, abaanduulaha ciidamada amisom ah horta taliyaha jabuuti ee ciidamada jabuuti cusmaan dubud waa salaamayaa su-aalaan raba inaan weydiiyo beledweyne waa hore ay ka qabsadeen shabaab inay bulo barda soo gaaraan waxay ku qaadatay ugu yaraan sanad ku dhowaad markii ciidamada etoobiya amisom ay ka mid noqdeen oo shaar amisom loo geliyey ayay soo horkaceen oo bul- ay bulo barda kusoo horkaceen marka mauba bacdii u hayn intay ciidamada etoobiya soo gelin inay iyaga bulo barda qabtaan oo iyagoo magaca amisom ku socda maxay etoobiyaanka iskaga soo horumariyeen su-aashaas waa weydiinayaa waa gartay su-aal kalena waxaa weydiinayaa eh, taliyaha ciidamada amisom ambaadulaha ciidamada amisom mr subagle su-aashaa weydiinaya waxay tahay ciidamada amisom mishaarkay qaataan iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee amisom garab socda ka dagaalamaya ma isku mishaar bay qaataan ma isku xuquuq ba Eh, ciidanka askariga soomaaliyeed dhaawacma familkiisaa daaweyso dowlad ma daaweyso maxay tahay sababtu inuu nooga jawaabo jeclaan lahayn aad baad umahadsan tahay axmed eh, oo naga soo wacaya dalka shiinaha Eh, waad maqlaysaa waxaan ku hormarayaa eh, korneelkan ku hormarayaa dubad aad aad umahadsan tahay Eh, walaalkay eh, axmed eh, waa mahadsan yahay Eh, kolley su-aashii uu walaalkay weydiiyey waxaa laga yaabaa su-aashii hore eh, jawaabtii hore inuunan dhegeysan Eh, howlgalkani eh, aan ugu magac daray hiil walaal waxa keliya oo waxa weeye eh, howlgalkaasi ka qayb qaatay waa ciidamada qaranka soomaaliyeed iyo ciidamada eh, dalka jabuuti marka waxa weeye halkaasuu ka fahmayaa cidda boole burda qabatay ee timiday ee hadda joogta kama jawaabi karo ciidamada kale uu iweydiinayo waa ciidamada amisoma inay hawla ka- hawlgallo kale ka aadeen inay meelahay joogi jireen joogaan hadda taas anigu kama jawaabayo laakiin waxaan ku cadaynayaa walaalkay oon kuleeyahay walaal hawlgalkani waxaa ka qayb qaatay ciidamada aan kuu sheegay marka waxa weeye eh, eh, ciidamadaasna waa ciidama amisoma runtii eh, waxa weeye hawlgalladooduna eh, iyo awaamirtuna waxay kasoo gushaa hogaanka amisom waktiga iyo meesha ay tegayaan eh, ay xoreynayaan ay ka dagaalamayaanna waxa weeye eh, dee amisom ayay eh, awaamirtu kasoo fushaan sidaas waa inaad ufahanto midda kaleeto waxa weeye eh, runtii eh, waa in ummadda soomaaliyeed ay ku qanacdo inay ummaddu dulligan ay ka baxdo anu waxaan la yaabanahay eh, yacni walaalaha aada moodid noocan maa inay ku qanacsan yihiin fawdadan iyo khalkhalkan iyo takhallufkan iyo amni daradan iyo nasiib darada ummadda soomaaliyeed haysata waxaa aniga ayla tahay qof kastoo soomaaliya oo mas-uuli inuu ka damqado ummaddan wax haysta filxaqiiqa waxaan u malaynayaa nimanka walaalaha ihi inay meelaha ay iska joogaan oo yacni waxa weeye dalal laban oo waxa weeye dadku oo mugsoon tahay xadaaradooda iyo horumarkooda iyo waxa ay iskaga inay iskala mugsoon tahay runtii iskaga qanacsan yihiin warkaalaya fiiriya dadkiina waxa haysta dhibta haysata run dadku way jiran yihiin fi lxaqiiqa runta idiin sheegaynaa war dadka waxa lagu hayaay wax maaha wax sahla maaha dadku waa gumaysi gumaysigu markuu xadaaro leeyahay uu ummadda ilbaxnimo iyo xitaa wax ku hogaaminaya maamul ayuu xitaa gumaysi yahay laakiinse ummaddani cid ka naxay tahay hadday jirto waa in looga soo gurmada ummaddan oo laba xoreeyo dhinac looga qaadaa war ummad midiya sidata oo sayfa sidata wax alli waxay ummaddan mustaqbal ku adduunyo oo ku aakhiro waxay ku hogaaminayaan ay ugu jihaynayaan aanan la garanayn cidda noocan maa u jixjixaysaan anigu ayaa ayaan runtii la yaabanahay wallaahi dhibaatada taalla meeshan haddaad war u haystaan ee ummadda soomaaliyeed ku habsatay waxaad odhan lahaydeen runtii inay habeen kusii jirto xaaladda sidana ummadda soomaaliyeed umaad quudheen oday maanta waxaan arkay halkaas annagoo ciidamada kormeerayna oo joogna oday waalida markaasuu leeyay waxaan kasoo safray tuulo miyihoo labaatan kiilo ah markaasaan idhi aab adiga maxaa ku cadubay oo awiilashaad wuxuu yidhi waxaan dhalay nimankaasaa iga qaatay bu goorma odaygaasi ma if buu ku raaxaysani mise int- intuu jiro wakaas wiilashii u adeegi lahaa ee nasib lahaayey waa kuwaasoo kuwaasaa ka qaato caqligaasaa ka qaato isagana hadday haystaan hadday doonaan mulkada u haystaan kaa dhalay mulkada u haystaan qashinka dhex yaallay nimankaashi meeshay gelayeen haddaad fiiriso meeshan xayawaan baa gelayay ma odhan kartid iska daa bani aadama xayawaan baa meesha gelaya markaasay miino ku wada rakibeen ay kaga tegayaan bogsunta iyo qashin iyo miino dhex taalla oo cid alle iyo ciddii gasha inay ku qarxiyaan ay rabaan waad mahadsantahay walaalka colaad En- en generaalkan siinayaa su-aasha kaloo ahayd en, arrinta mishaarka ciidamada ciidamada ah, soomaaliyeed ka garab dagaalamaya ciidamada hiil walaal mooralkooda u sareeya waxbay wada cunaan way dee gaadiid qura ayay ayay wada ayay wada saaran yihiin aag qurana dee way way tagaan sidii loo kala sarreeyey ciidankuna waa loo kala sarreeya xagga mishaarkoodu weytid ciidana waa amisom ciidana waa soomaali mishaarkoodu silid maaha dabcan su-aashaa de waxaad weydiinayay dowladda soomaaliyeed maxay mashaharka amisom una egeysiin waayo kaasaa su-aalahaasi dee maaha halkeedii iyo qofkii aad weydiin lahayd midna ma waa gartay aad baad u mahadsantahay eh, jeneraale waxaan rabaa dhegayste naga soo wacaya dalka jabuuti eh, inaan soo geliyo qadka Eh, dhegayste ku bilow magacaaga iyo halkaad nagala soo xiriirayso ah sulayman eh, marka hore fikirkaaga howlgalka ciidamada ay wadaan maxaad fikirkaaga ka dhiibo kadibna haddaad su-aal qabto waad weydiin kartaa labada mas-uul si fiican bay si fiican bay wadaan ciidanka rajiis si fiican islan dibay si fiican oo siduu ku wada waan waan si fiican oo markii wadaan magala su'aal waxaan weydiinayaa marka marka magala qabatiin dadka seen maxaa soo jeedin sabta maxaa lagu qabatiin waxaan kaalan weydiinayaa Eh, yaad weydiinaysaa markaa su-aashaada islan dibay walaalkay suleymaan wuu u mahadsan yahay Eh, runtii eh, waxa weeye ciidamada eh, eh, jabuuti magaca runtii eh, waxa weeye hiil eh, marka ay magacaasay wateen Eh, hiil walaal waxa ugu daray hiil walaal waa ummadda reer hiiraan weeye waana markay arkeen eh, waxa weeye inaynan keliya aynan sidan eh, eh, rasaas aynan u socon inay dagaalamaan oo keliyaati laakiinse waxa weeye ay ka qayb qaateen waxaliya wixii eh, eh, karaankooda ay qabanayaan waxaad la socotaan magaalada beledweyne biyobaxadii kolley in badan aad- ayaa laga hadlay oo wax laga sheegay waxaad la socotaan shubi- shuban biyoodkii dhacay iyo waxa ciidamada hiil walaala ay ka geysteen waxaad la socotaan eraboorka magaalada beledweyne oo jirin inay eh, waxay ka qabteen oo hadda daylii ay kusoo dhaadhacaan diyaarado saddex iyo afar diyaarado gacantana ilaa hadda ay ku hayaan daayactirkiisa iyo amnigiisaba waxaad la socotaan xarumaha ay daayactireen waxaad la socotaan eh, dhakhtarka iyo waxyaabaha ay ka geystaan waxay k- ka geystaan gacan ururada dhalinyarada ayay muugsoon tahay wada shaqeeyaan sida eh, ciyaaraha iyo qabashada tartano ah, tartano ciyaaro oo ilaa iyo aan qabanay tartana ilaa afar tartan oo mar walba ay iskugu yimaadaan sideed kooxood oo kuubab loo dhigay oo ay ku heleen abaalgudyo eh, aada iyo aada yacni eh, eh, mugsoon tahay u lahaa abaalmarino marka waxa weeye keliya xoreynta waxa dheer inaan anagu aan hiil u nahay walaal u nahay oo waxan iyo wixii aan u qaban karayno ummadaas aan u qabanno marka haddii ilaahay idhaahdo magaalada hadda boolo burdana eh, waxan iyo wixii aan isleenahay waad ka qaban karaysaan miyaan ka qaban doonaa magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso waa cabdiraxmaan cabdullaahi kaamac oo muqdisho jooga Ah, muqdisho aad nagala soo hadlaysaa haye een, bal fikirkaaga marka ku hor- marka ugu horeysa haddii aad su-aal qabtana waad weydiin kartaa generaalka iyo korneelka martida ku ah barnaamijka wicitaanka dhegaystaha horta marka hore su-aal baan qabaa laakiin fikirkeedaan ku horumarinayaa amisom eh, meelo badan oo soomaaliya ayay ka howlgashaa eh, howlo badanna ay ka fulisay inkastoo kismaayo hawsha ay ka fulisay ay amisom aan moodo inay soomaalida sideeda aragto inay ku fasilantay oo dadka lagu leynayo amisomna ay joogto arrintaasna dowladda iyo amisom ayaa mas-uul ka ah su-aasha aan weydiinayo nimanka meesha fadhiyana waxa weeyaan eh, ciidamada amisom meelaha ay qabsadeen iyo kuwa soomaaliyeed waxaan moodaa dadka inay ka barakacayaan sidee kalsooni dadka ugu heli karaan amisom iyo dowladda arrintaas ayaan rabaa inaan weydiiyo waa waa gartay aad baad u mahadsan tahay dhegaystaha naga soo wacay magaalada muqdisho waxaan ku hormaraynaa eh, su-aashaada kale usoo noqon doonaa waxaan ku hormaraynaa generaalka Ah, marka hore inay fashilmeen ma aaminsani waa waa waa waa isaga fikrad u gaara waxa weeye raggani eh, siday wuxuu dilaan sida waxa muqdisho ka dhacaya amnigeeda laguma fashilin laakiinse dee waa nin doonaya inuu kusto adduunka inay markastiba ay dhibaata jirto oo isagii iska nidaaminaya laakiin ciidamada amisom ee kismaayo waxaad ah, waxaad ogaataa inay yihiin ciidamo internationala maaha ciidamo wasan unuhuno maaha waa ciidamo sierra leone kenya iyo burundi iyo ciidamadii qaranka ee soomaaliyeed ayaa ayaa ka tirsan yihi markaas eh, eh, nin wax dilaya laguma qiimeyni karo eh, amniga meesha wa wa waa gartay aad baad u mahadsan tahay waxaan rabaa inaan su-aal kale halkaa daba dhigo dhibaatooyinka ugu weyne laga welwel qaba waxa weeye marka arrintan in ciidamada amisom ama ciidamo ka socda meelaan soomaaliya ahayn ay soomaaliya shabaab ka saaraan ma aha arrin cusub oo labada kun iyo lixdii iyo labada kun iyo toddobadii ciidamadii ethoobiya ee hadda amisom qaybta ka ah ayaa al-shabaab ka saaray inta badan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya muddo kadibna waad aragtay waxa soo noqday shabaabkii baa soo xoogeystay oo dis- dib isu soo abaabulay dad badan baa shaki ka qaba marka in arrintaa oo kale ay dhici karto haddaan la helin maamullo iyo nidaamyo ka jira meelaha oo sal adag oo xoog leh arrintaa saraakiishiina amisom warwar ma idinku haysaa oo dowladda soomaaliya iyo beesha caalamka ma kala hadasheen dowladda soomaaliyeed qorshay dhigatay wasaaradda daaqiligu ama rey soo saartay way la kulantay guddoomiyeeshii gobolada way la kulantay awaamirna way siisay muddo laba biloodana wixii ay samayn lahaayeen waa loo waa loo sheegay marka welwel weyn ee lagama qabo wixii laga yeelayo wasaaradda daaqiliga ayaa ayaa amar usoo dhiibtay amarkaana dee wuxuu yahay waxaad weydiini kartaa guddoomiyaha gobolka ee hiiraan iyo iyo kuwa kale ee gobolada kale ee laga xoreeyey raggaas shacabka soomaaliyeed dee waxaan leeyahay waxaan iga codsanaynaa inaad gacan naqis- naqiistaan meel kastay raggaasi joogaan hadday dhagax ku daba joogaan iyo hadday geed ku hoos jiraan iyo hadday meel ku dhuumanayaanba inaad inaad sheegtaan fikradihii qallafsanaaye raggii diaasbaraa haystay raggaana waxaan leenahay dalkiina iyo dadkiina waa idiin baahan yahay haddaad wax u taraysaan salimama ujaani waa markii waa markii aad wax u tari lahayd weeye waxaad joogta aad baad u mahadsantihiin cornele adiga iyo generaalkuba waad ku mahadsantihiin inaad eh, ka qayb qaadataan barnaamijka wicitaanka dhegeysta oo aad shacabka si toosa ula hadashaan innagana waa idinkaga mahad celinaynaa idaacadda v o a haddaan nahay waad mahadsantahay walaal intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaa barnaamijka marti ku ahaa jenaraal cusmaan nuur subagle oo ah baanduulaha ciidamada amisom iyo korneel cusmaan dubad rooble oo ah taliyaha ciidamada jabuuti ee amisom ee ka howlgala gobolka hiiraan intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
maxamed colaad xasan oo barnaamijkaasi nala socodsiinayey aad iyo aad u mahadsanyahy halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee voice of america haatanna hargeysa wasaaradda howlaha guud ee somalilan iyo dowladda hoose ee hargeysa ayaa xal ka gaadhay khilaaf muddo toddobaad ah ka dhex haloosnaa oo ka dhashay wareegto uu wasiirka howlaha guud ku joojiyey sharciyeynta iyo qorsheynta dhulka bannaan ee magaalooyinka somalilan taasi oo ay gaashaanka ku dhufteen golaha dowladaha hoose wariyaha v o eda hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa warbixinta nooga soo diray hargeysa kadib kulan ay maanta si wada jira madaxtooyada somalilan ugu yeesheen wasaaradda howlaha guud iyo dowladda hoose ee magaalada hargeysa ayaa shir jaraa'id ay warfadiyeenada kula hadleen ay ku shaaciyeen inay ka heshiiyeen khilaaf maalmahanba ka dhex xaloosnaa oo ku aadanaa maamulidda dhulka danta guud wasiirka howlaha guud ee somalilan cabdirasaaq khaliif axmed oo wasaaradiisu wareegto ay dhulkan hore uga soo saartay ayaa sheegay inay dhammeeyeen khilaafkii ka dhexeeyey wasaaradiisa iyo dowladda hoose haddiiba uu jiray uun si uun wax laysula fahmi waayey hawshaa iyada ah in dowladda hoose ama golaha deegaanka ee caasimadda iyo wasaaraddu ay dhammeeyeen wixii khilaaf ahaa ee jiray inaanu halkan idinku caddayno wixii dambe ee technicalityna laysugula noqon doono xafiisyadii hay-adaha dowladda dowladda dhexena aanu caddayno inaanay duulaan marra ku ahayn xaq ay leeyihiin golayaasha deegaanka ee dalku dowladda hoosena aanay diidanayn wax xuquuq oo ay dowladda dhexe leedahay wixii halkaa ka dambeeyana ay noqon doonto haws xafiis si wacan loo maamulo ayna ciddii ay ka dhexaysaa ay ka wada hadli doonaan haddii ilaahay idmo oo annaga iyo duqa caasimadda iyo ciddii kale ee maaragtay ama ha ahaadeen ku-xigeenadayada ama ha ahaadeen agaasimayaashayada ama shaqaalaha ha noqdeen aanu isla eegi doonno si turxaanla aanu isla eegi doonno waxaan kaloo iyana rabaa inaan halkan ka caddeeyo runtii in siyaabaha dadka qaarkood ay u dhigeen inaanay waxba ahayn wuxuu ay ahayd oo keliya howl xafiis iyo maamul shaqa meelay ka jirtana way iman kartaa oo dadka way ka dhici kartaa in wax laysla fahmi waayo ama siyaabaha qaarkood qolba ay si u qaadato wax way dhici kartaa haddana hawsha iyada ah iyadoo qolo wal xuquuqda inayd heli doonto saasaanu ku dhamaynay geysta kale maayarka caasimadda hargeysa cabdiraxmaan maxamuud caydiid cabdiraxmaan solteerka oo ah guddoomiyaha golayaasha deegaanka ee somalilan ayaa dhinaciisa xusay inay soo afjareen murankaasi islamarkaana inta hadhe ay xafiisyada ku dhammayn doonaan runtii xafiiska dee sharciyan wax waa la isweydiiyaa khilaaf kastoo dhacay waxaan amba hadal kastoo si kasta la isugu tarjumay waxaan leeyahay waxa weeyaan waanu annagu aanu imika uga dhannahay wixii shaqo ah ee technical ah xafiisyada lagu dhammaynayaa een, oo waxaa annaga iyo maamulka iyo ciddii ay khusayso meeshana ma kala jiraan wax laba dowladood la yidhaahdaa waxa weeyaan waa dowladda somalilan ee uu madaxweynaha u yahay axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayuunbaa dowladu aa dalkan annagu golayaashii deegaankii loo soo doortay baanu nahay isagaanu accountable u nahay Een, ma jirto meel kaleonu accountable u nahay oo ka sarraysa amba aanu ugaga madax bannaannahay tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib khilaaf iyo muran ka dhex taagnaa wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta somalilan iyo dowladaha hoose kadib markii wasiirka howlaha guud uu tobankii bishan soo saaray wareegta uu ku joojinaya sharciyeynta iyo qorshaynta dhulka bannaan ee magaalooyinka dalka iyo bixinta dhulka danta guud taasi oo keentay inay si weyn ugu gacan saydhaan golaha deegaanka ee hargeysa oo cusay inaanay u hoggaansamaynin hase yeeshee heshiiskan ayaan weli lagu cadaynin cidda sida rasmiga uga mas-uul noqon doonto bixinta iyo maamulidda dhulka danta guud ee khilaafku ka taagnaa walow ay tibaaxeen inay isula noqon doonaan xafiisyadooda cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii hiddaha iyo dhaqanka waa kan axmed farax cali idaajaa oo nala socodsiiya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o da dhegaystayaal manseyahanadii soomaalidu waanadii ay u jeedin jireen dumarkii u dhaxay waxaa ila qoto dheer gabay uu lahaa saahid qamaano qiimihiisa suugaaneed ka sokow kuwo badan oo ay isku ujeeddo yihiin kaga duwan goorta la tiriyey goobta lagu tiriyey iyo muddada gabadha iyo isagu oori iyo say ay isu ahaayeen taasina dhowaan bay kugu caddaani aan idhaahdo wuxuu ka meermeeraba waa dambe ayuu saahid ku tashaday inuu guursado wuxuu kolba sangaha degme ku hojiyaba marba oday magac dheer wuxuu tamadiyaba dhalaartii dambe ayay tada kaga ibabeeshay inuu doono bilicdeeda awgeed gabadha aslimidabkirey uu u bixin doono gabaatigii buu hormariyey kadibna yaradkiibuu soo tubay markaas buu in loo meheriyo gar u yeeshay maalin heble ayaa lagu ballamay haddii aan la waayin wadaadkii hebel ahaa oo dhowr maalmood ka hor meel heble inuu ku furay laysku waraystay lama waayina wadaadkii la hel labadii kuray ee loo diray iyo isagii oo wada socda ayaa fii dambe reerkii gabadha dhalay u soo hoyday maantii xigtay baa goobtii meherka loo darbay la soo buuxiyey neefafkii la qashay markii la cunayna waxaa la gudagalay dantii aawadeed meesha la isugu yimid dhinac waxaa fadhiya wadaadkii gabadha aabbaheed iyo dhowr adeeradeeda dhinac kale waxaa ka muuqda saahid iyo saddex ay hilba ahaayeenoo madasha u soo raacday dhinaca saddexaadna waxaa ka muuqda gabadha la meherin doono oo dumar kale dhexdooda fadhida la yaabna ma laha oo waa dhow ka hor gabadha la meherinayaa iyada ayaa nafteeda mas-uul ka ahayd cidina wakiil kama noqon jirine iyada ayaa wadaadka iyo ninka guursanayaba intay soo hor fadhiisato sheegan jirtay meherka lagu guursanayaa waxa uu yahay iyo inta uu la eg yahay haddii ay wax tiro badan sheegato ninka guursanayaa wuu diidi jiray iyaduna wixii ay sheegatay ayay ku adkaysan jirtay wadaadka iyo xigtada kale ee goobta ku sugan ayaa dhexdhexaadin jiray meeshaba in lagu kala tago iyada oo qarka loo saaran yahay ayay gabadhu xoolihii hore ee ay ku dheganayd wax ka yar ku raaliyi jirtay kolkaas buu ninkuna oggolaan jiray dabadeedna howlihii meherka intii ka dhimanayd ayuu wadaadku ebyi jiray ha yeeshee asli midabkarey maalintii uu saahid guursanayey cayn meher iyo tiradiisa toona laguma wada hadlin sidii aan gabaatigii iyo yaradkiiba loogu wada hadlin wax waliba sidii uu gabyaagu u jeclaa ayay u dhaceen waase siday ahaan jirtay wadaadkii ayaa damcay inanta hor fadhida ee haddeer uu meherinteeda ka faraxashay inuu waaniyo una sheego saygeeda cusub waxa kala gudboon iyo siyaaraha inay kula dhaqanto laga rabo arrintaas kolkuu u hog badayna saahid baa ka dhex galayoo inta gacanta uga baaqay wixii uu maaganaaba ka joojiyey wuxuu ku yidhi sheekhow goobta hawshii wadaadnimo ee aad u timid ma dhammaysatay mase waxaa jira shareeco ahaan wax kuu qabyo ah oo meherka iyo guntamiddiisa kaaga harsan wadaadkii oo su-aasha ka yaaban ayaa yidhi maya eebbe mahadi ha ka gaadhee hawshii meherku waa inoo idishahay waxaanse u hog baday wuxuun waana ah inaan gabadha ku idhaahdo kolkaas buu saahid yidhi haddaba haddii ay sidaa tahay walaadow adigu taadii gudataye aniga ii daa wixii waana ah oo gabadha lagu odhan lahaa isla goobtaas ayuu saahid ka tiriyey gabayadiisa inta la hayo kuwa ugu culus inuu ka mid yahay gabayga loo haysto waa gabayga gabadhii haddeer meherku ugu dhacay uu ugu faahfaahiyey waxyaabihii uu jeclaa inay ku tilmaanaato iyo dabeecadaha qaarka uusan ugu dulqaadan doonin si toosa intuu gabadhii ugu halqabsado ayuu ararta ugu sheegayaa dhul tolol iyo degmooyin wixii uu u ilaalo tegay intii uu xiradoonka ahaa wuxuu ogeysiinayaa hablo ciiddaasa oo uu la kulmay inuu iyada ka doortay quruxda qiimiga loogu sheegay iyo qoyska ay ka dhalatayna uu ugu xishay sidaa awgeedna uu gar ugu leeyahay erayada uu ku odhan doono inay dhab u weerayso qayb arartaas ka mida ayuu ku yidhi afka ugunti iyo adari iyo nimanka iimeeya isxaaqa irdaha maalinguur ururta reer kooshin abasguul bartida reer garaad ama raweyntooda ooliga magaalooyinkiiyo ararta buuhoodle ilig iyo awaare iyo jeed iranka ceeldhiinle intaasoon ilaalada marshoon dumarka eegayey asli midabkileeyay haddaan adiga kaa doortay oo aan anfiyey naago kale odayna kuu raacay arday iyo sidii macallin baan kuu afbarayaaye naahoy aan arif kuu dhigee qaado orohdayda arartaa kadib ayuu gabayga weyn u gelayaa qodob qodob buu gabadha ugu kala dhigdhigayaa wixii uu ku waanin lahaa iyo wixii uu ka waanin lahaa isaga oo ugu horraysiinaya oogadeeda inay dar yeesho aqalkeedana aan unsiga laga waayin ma udgoona naagaynan gumeed uudna shidan mayne mar haddii ay ubad yeelatana lagaba aayuusiye arwaaxaaga oogada biyaha abad ha moogaanin afka iyo ilkaha rumaga mari oo indhaha kuulo uskag naagle waa nacabnahee yuusan kugu oolin marka xigana wuxuu ku waaninayaa cidda uu isagu ka dhashay inay iska ilaaliso si goldaroolo lagu xanto aanay uga helin kol walbana iyada oo qurux la tiicaysa mooye aan si kale lagu arag haddii arad la guursado tolkay wou abtiriyaaye adyad iyo waxay kuula iman aga barnaagoode afarta hilqadood iyo qardhaas aqalka kuu taalla aradbaxa asliga kuusha iyo qaado agabtaada adigaan ilwaad quruxsanayn yaysan kuu imanin mar kale wuxuu kula dardaarmayaa isaga oo maqan martida reerka soo tamadisa oo inta soo haybsata magaxiisa ku timaada inay ka haqabtirto wixii dheef ah oo ay hayso ceeb aanu isagu garabsanna aanay u soo jeedin wuxuu kaloo kula dardaarmayaa dumarka iyo waayeelka ay isaga xigtada dhow yihiin inay u roonaato ducadoodana ay gurubsato haddana wuxuu ku waaninayaa waa u dumaashiyaale ilma adeeradiis inay ka xishooto oo marnaba iyada oo qaylinaysa aanay sina codkeeda u maqal anoo maqan islaan idin martiyey niman i aanaystay ad ha odhan allah igu ogow aabbahood ma hayo arli durugsan yay iigu iman inaad asteexowday anigaan ogayn dhuuniyay igaga eed sheegan reerahayagoo idil gabdhaha iyo islaantoo dhan u roonow anfaacigana si yayan ku inkaarin naagaa ugaas lehe dadkiiyo ururi waayeelka ayaa noolba tii qaylisaa waa iblays falana ilma adeeraday iyo raggaan oday wadaagaynay irdhahood qab abidkaa xishood aayar socodkaaga is ogow afkaagana yasiro idabtu waa doorab wuxuu haddana kula dardaarmayaa aqalkeeda inay dar yeesho oo gudaha iyo dibaddaba ay ka hufto ilaa xilka ay u astaysaana uu ahaado mid aan isaga uun la ekayne mudanihii kolba soo martiyaa uu la fadhiisan karo aqalkiiyo ardaaga iyo udbaha ararta qoyskaaga aqlab iyo awaara isku baxay sida tangeel oodi yuu kaa ahaanina kurtiiha isku awdinaado isku irikib awdow anshixi ilaa xirkan jiifo hana igu itaaline ka yeel meel ergada deeqda intaas kolkuu ogeysiiyo ayuu ugu dambaysiinayaa qodob digniin iyo dardaar welinba xambaarsan oo ah say iyo ooridii inaanay in badan isu noqon doonin haddii talooyinkiisa ay dhagaha ka furaysato dulucduna waa inuu furi doono wuxuu yidhi intaasoon afeefaan hadlay oo waana kuu iriye hadduu eebbahay kugu anfici waa kitaab idileh haddii aadan aqbalin xaajadaa lagu ogeysiiyey nin kaloo ilaah kuu idmaba wakhtiga barnaamijka oo kooban dartiis ararta iyo gabayga weyn toona idiima dhammaystirin yeelkeeda taariikhda bulshada soomaalida gaar ahaan midda qoyska ruuxii ay dani ka haysaa waa gabay uu malahayga ka ogaan karo saahid iyo raggeeda xilliga ahaa haweenkooda midii ay oorida wanaagsan u yiqiineen dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo jooga waa ina toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
axmed faarax cali idaajo aad buu mahadsan yahay dhegaystayaal haatanna kusoo dhowaada xubintii ganacsiga ismaaciil xuseen farjar waa kan
nolosha aadamaha waxaa si weyn u dhalangididay farsamada casriga ah ee xilliba xilliga ka dambeeya isa sii bedelaysaa farsamada casriga ah ama tiknolojiyadda ayaa saameyn xoogan ku yeelatay dhinacii dhaqanka dhaqaalaha nolosha hafikirka dhallinyarada iyo weliba socdaalka dunida waxay sidoo kale ka dhigtay dunida mid isku tiirsan oo aan kala maarmi karin farsamada casriga ahi waxay si weyn u dhiirigelisay nidaamka edegeynta ama globalisationka haddaba waxaynu barnaamijyo taxane ah ku eegi doonaa sida farsamada casriga ahi raad ugu yeelatay mujtamaca soomaaliyeed qaybteenna maanta ugu horeysana waxaynu ku eegaynaa raadadka togan iyo kuwa taban ee farsamada casriga ahi kaga tagtay ganacsiga haddaba farsamada casriga ahi sidee wax ugu tartay ganacsiga su-aashaas ayaan hordhigay maxamed saleebaan cilmi agaasimaha waaxda maalgashiga ee wasaaradda ganacsiga ee somalilan maxamed ayaa sidoo kale xilligan shahaadada labaad ku diyaarinaya cilmiga diblomaasiyadda iyo xidhiidhka caalamiga ah technologigu wuxuu kuu saafgaranayaa wakhti badan oo aad ku bixin lahayd inaad ad halkaagan adigoo jooga inaad ku dalbato online inaad ku dalbato registration processkii aad maaragtay tusaaleahaan imkaan xafiiska maalgashigaan jooga waxa weyaan waxaan online waxaan kugu soo diri karaya applicationkii ahaa foomkii codsigii foomkii inaad kambanigaaga diiwaan geliso dabeetna markaad soo buuxiso isla online baan kugu soo jawaabayaa certificatekii markaa ahayd bixina ee la yidhaahdo investor certificateka registration certificateka automaticalna online baad ku qaadanaysaa marka ninkii maanta joogay washington isagoo iska fadhiyo baa isagoo ayuu hargeysa igala soo xidhiidhayaa dabeetna kambanigiisiiba hargeysa ka diiwaan gelinaya marka taasi waxa weeyaan waxay keentay iyaduna waxa la yidhahdo trade facilitation macnaa inay fududeyso ganacsigii waxay kaloo kusoo kordhiso ama ay kor u qaadda waxa la yidhahdo f d i ga ama waa foreign direct investmentka tusaale ahaan teknolojiyadan iyo i c t ga ama ama globalizationku wuxuu keenaya in anigoo iska jooga new zealand ama anigoo jooga maraykanka ama anigoo joogo yurub inaan ogaado fursadda dhaqaale ee ka jirta somalilan therefore marka waxaan soo goosanaya waan soo dhisaad garanaya markaba inaan fursadda dhaqaale ka faa'iidaysto dabeetana waxaan barta toos waxaa kugu imanaya kambanigii fooryaanka ahaa bartaasuu kugu imanaya isagoo og opportunity-ga ama fursadda dhaqaale ee ka jirta dalka marka taasna way kordhisaa waxaan odhan karaa waa positive-ka farsamada casriga ah ayaa xilligan maraysa in xataa adeegga internetka la gaadhsiiyo goobaha miyiga ah oo qof walba moobilka uu haysto uu internetka ka dhex heli karo iid muuse maxamed madaxa horumarinta iyo suuqiinta ee shirkadda somtel ayaa arrintan sharxaya adeega trijiga oo aan odhan karo geeska afrikaba markii ugu horreysay waxay shirkadda somtalti somalilan ka hirgelisay waa adeeg ama nidaam casriya oo laliya ah oo ka imanaya satellite cirka taagan ama waxaan afka qalaad loo yidhaahdo geo satelliteka lagu yidhaahdo wuxuu macnaha satellitekaasi dunida saacaddiiba hal mar buu ku wareegaa halkii mar ee uu wareegana wuxuu soo daayaa boqol gigabayt waxaa la yidhaahdo oo isugu jirta macluumaad sawir wax walba sidaas daraaddeed buu qofka baniaadamkiihii wuxuu ku isticmaalayaa meel kasta oo uu joogo isagoo gurigiisa jooga isagoo xafiiskiisa jooga isagoo dariiqiisa jooga isagoo dabcan xataa gaadhigiisa saaran ayuu trijiga isticmaali karaa markaa waxaad leedahay qofkii oo mobilkiisa haysta ayaa toos macluumaad satelliteka uga imanaya ku xidhan exactly saas weeye dabcan adeegani wuxuu ku siinayaa mobilekaaga internetka ku jira aad ku isticmaalaso oo xawaaro badan labuu ku siinaya adiga oo gaadhigaaga ku jiraad mobilkaaga ka helaysaa adeeg trijiya oo markaasi macluumaadka intaa leeg aad ku soo dejisanaysa waxbaad ku akhrisan kartaa cid baad kula xidhiiri kartaa inkasta oo ay samaan iyo xumaanba u keentay ganacsiga farsamada casriga ahi haddana waxay si weyn u badhi taartay dhaqaalaha dunida waxaase dood badan dhalinaya inay farsamada casriga ahi abuurtay duni hodan ah oo samaysatay suuq dhaqaale oo caalami ah oo aan loo oggolayn dadka saboolka ah ama waddamada soo koraya inay alaabooyinkooda u iib keenaan iyo weliba duni kale oo leh khayraad iyo wax soo saar hase ahaatee aan helin farsamo casri ah iyo taag dhaqaale kale oo ay iskaga caabiyaan shirkadaha waaweyn ee dunida xidhay waxaase farsamada casriga ahi dunida ka dhigtay mid noloshiisa iyo dhaqaalihiisuba isku xidhan yihiin oo tusaale ahaan laba bangi oo maraykan ah oo kacay ayaa dunida u horseeday dhaqaale burbur waana cabsida ay dad badani qabaan halka ay ku dambayn karto haddii aan xal la helin lagaga baxo isku tiirsanaanta sii kordhaysa ee dhinaca dhaqaalaha dunida
ismaaciil xuseen farjar aad buu u mahadsan yahay barnaamijkaasoo kalena berri ayuuna soo jeedi doonaa idaacaddii fiidniman waa naga intaasa waa anigoo haaruun macruufa iyo saar cabdi axmed oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.